wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dowlad goboleedka galmudug ay weheliyeen wasiirka warfaafinta dhaqanka talxiisa galmudug gudoomiyaha degmada galkacyo ayaa kormeer ku tegay garoonka ciyaaraha kubadda cagta cabdulaahi ciise degmada galkacyo oo dhismihiis haatan ka socda garoonka iyo ujeedka lootag waxay ahayd in lasoo qiimeeyay heerkuu maraya dhismaha garoonka lana dardargeliyo howlaha socda si loo hormariyo horumarinta ciyaaraha iyo kaabayaasha dhalinyarada degmada galkacyo gobolka mudug mas-uuliyiinta ayaa warbixin ka dhageysta injineerada iyo agaasimaha garoomada degmada galkacyo iyagoona sheegay inay door weyn ka qaadanayn si loo mari lahay garoonka kubadda cagta cabdulahi ciise degmada galkacyo ugu horeyn ayaa waxaa ka hadlay mareeyaha garoomada degmada galkacyo isagoona faahfaahin ka bixiyey dhismaha garoonka heelku marayo
wasiir kusoo dhawow garoonka cabdulaahi ciise labaatan iyo lixdii janawari oo ku soo laabtay garoonkan la bilaaboy dhismihiisa sidaa la socotid haddee garoonka cabdulaahi ciise maanta u jeeda shaqaa ka socota shaqada maalmeedkeeda socota ayaa maanta kusoo booqatay marka waxaan rajeynaynaa haddee horumar iyo ballaaran inuu garoonkan si qurux badan oo brofeshinaala kusoo dhammaado hadduu alayidmo dhanka kale gudoomiyaha degmada galkacdana xasan jimcaan iyo sidoo kale wasirka fanta dhaqanka dalxiiska galmudug cali maxamuud farax cali siyaaka ayaa dhankooda sheegay in ay wax weyn tahay in wax laga qabato garoonka kubadda cagta cabdulaahi ciise ayna soo dhaweynayeen si looga faa'iideeyo dhallinyarada soomaaliyeed gaaraanka ku reer galmudug
mudana wasiira kusoo dhawaada waa kaan garoonkii hawshiisa waa socotaa wixii laga soo maray intii lacagta la hayey ee juhdii lagu bixiyey maaragtay kow iyo laba laba orogara laakiin waxaa guul ah muddo dheer oo dhallinyaradu runtii aad ay qalbi uga xanuunsanayeen shaqadaani xaggee ku dambayn doontaa inay ku dambayso maantay garoon standard ah fiiva inuu maanta halkan nooga dhismaa insha allahu tacaala wakhti la geliyey dhismaa haddaan dhabarkeenna ka muuqdo hadda soo booqannay arkaysaan inta la qoday inta lasoo shubay iyo kuwaalatigiisa sidaasi lamida rooggii iyo sistemka la xiriirana somali federation football tiimkaas ay nagu maqan yihiin aanan rajaynayn asaguna in lasoo xayeysiya ogteen kambaniga dhiga lahaa maanta lasoo qaaday lagu jiro broseskiisii
runtii aad iyo aadaan ugu faraxsannahay inaan maanta soo booqanno cabdulaahi ciise stadium oo aan maaragtay rajaynayno mar dhow inuu noqdo garoonka ugu caalamisan markii laga reebo caasimadda muqdisho ee soomaaliya iyo galmudugba wax badanna aan u rajaynaya inuu u qaban doono dhallinyarada
ugu dambeyntii ayaa waxaa ka hadlay booqashada garoonka kubadda cagta cabdulaahi ciise wasiirka wasaaradda dhalinyarada galmudug xuseen jaamac macruuf isagoona sheegay inay wax weyn ka qaban doonaan si loo mari lahay ciyaaraha kubadda cagta degmada galkacyo gaar ahaan garoonka cabdulaahi ciise uu noqon doono mid ku casirsan deegaanada galmudug
asalaamu calaykum dhammaan waxaan rajaynayaa meesha aan joogno waa garoonkii cabdulaahi ciise marka waxaa muhiima dee gargaroonkii gaalkacyo inaan horta soo aragno halka ay maraydo dhismihiisa iyo howlihiisa shaqo waxaana rajaynayaa garoonka magaca uu wato ee magaca cabdulaahi ciise halyeygii iyo halgamaagii weynaayo soomaaliyeed magacaas garoon qaadi kara inaan ka helnaan doonaynaa magaalada gaalkacyo marka waxaan rabnaa gargaroon aan qaadi karin halgamaagii weynaa magaciisa in aanu meesha noqon waxaan rabnaa in wax macno leh dhallinyarada isboortiga magaalada gaalkacayna ay ku qaataan xorriyaddooda inuu noqdo insha allahu tacaala in dhallinyaradu markii garoonkan loo furo ay xorriyad badan iyo wax badanoo ayagu ay tabayeen inay heli doonaan waxaana sidoo kale rajaynaynaa garoonku macno iyo mug weyn gaalkacyo waa ka mug wenyahayo waxa uu leeyahay galmudug waxaan rabnaa insha allah haddii ilaah yidhaahdo ciyaaraha guud ee maamul goboleedyada soomaaliya wax badan baa gobolka banaadir uga celiyay markaan waxaan rabnaa inaan ka soo qaadno hawsho maamul goboleedka ugu horreeyo oo lagu cayaaro inaan ka dhigna galmudug garoonkani marka macno gaaruu noo samaynayaahe caasimadda dhuusamareeb waxaan leeyahay garoonka soo labayn karaahay waa kan gaalkacyo insha allahu garoommada kale ee ku xigana ayagana saasaan u rajaynaynaa wasaaradda dhalinyar ciyaaraha dowlad goboleedka galmudug iyo xiriirka kubadda cagta soomaariyada ayaa waxdaan ugu jeesay loo mari lahay dhismaha garoonka cabdulaahi ciise taasoo qayb ka ah dadaalada lagu darin lagu hormariyo ciyaaraha kubadda cagta ayna tahay inay ka faysan dhalinyarada soomaaliyeed gaarahaan ku reer galmudug